جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bismi illaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose weeraro kala duwan oo lagu beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid a wilaayaadka banaadir baay iyo jubbada hoose kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta koowaad ee silsiladda ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furmaha dagaalka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa afurin u samaysay qoysas danyar ah oo ku dhaqan deegaanka ceelansaar ee wilaayadaas dowladda xabashida itoobiya ayaa waddo diyaargarowgii ugu dambeeyey ay ku doonaysa inay ku dhaqangeliso heshiiskii xaaraanta ahaa ee murtad muuse biixii xabashida uu ku siiyey badda soomaaliya munaasabad lagu maamuusayay majmuucada ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ku matalaysay tartan aqooneedkii idaacadda islaamiga andalus ayaa lagu qabtay deegaanka kuunyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر waa arbaco taariikhdu waa saddex iyo labaatanka ramadaan sanadkana waa kun afar boqol afartan iyo shan hijiriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose warkaas iyo war kaleoo ku aadan weeraro kala duwan oo lagu beegsaday kufaarta iyo murtadiinta oo ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka banaadir baay iyo jubbada hoose waxaa inoo faahfaahinaya nuur cali warsame abuushayba ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryooley ee shabeellada hoose oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayadaas mujaahidiinta ayaa dhowr jiha ka weeraray xeryaha cadowga allah ee qoryooley waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kaasoo laga maqlay guud ahaan degmada qoryooley iyo hareeraheeda isla shabeellada hoose qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen oo gudaha degmada afgooye ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhintay hal askari mid kalena dhaawac culus ayaa ka soo gaaray dhanka wilaayada jubbada hoose geesiyaasha tawxiidka ayaa qarax la beegsaday gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah kaasoo marayay inta u dhexaysa baarsan guuni iyo buuloguduud waxaana qaraxaasi si xun ugu dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay dagaal culus ku qaaday xerada ciidanka kufaarta xabashida itoobiya iyo degmada diinso waxaana dhawaaqa rasaasta dagaalka ay isweydaarsanayeen xaqii baadilka si aad ah looga maqlay deegaano ka fogfog degmada diinsoor sidoo kale waxay mujaahidiinta ka jihaadaa wilaayada baay weerar qorshaysan ku qaadeen fariisin murtadiinta ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo mukuudo oo ka tirsan magaalada baydhabo dhanka wilaayada banaadir mujaahidiinta waxay weerar qaraxa ku qaadeen maleeshiyad murtadiina oo ku sugnaa hotel bosh oo ku yaalla gagaarka isgoyska soobe ee magaalada muqdisho taniyo markii la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan waxay ciidamada mujaahidiintu sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaartii murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta aad baad u mahadsan tahay abuushayba kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta koowaad ee silsiladda ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furumaha dagaalka warbixintan waxaa inoo diyaariyey xaaris cabdulqaadir
silsiladan oo loogu magac daray ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha dagaalka waxay soo bandhigaysaa nolosha dhabtaha ka jirta furimaha lagu hortaagan yahay cadowga islaamka iyo sida muraabidiinta goobahaas ku aadan ay u gudanayaan acmaasha bisha barakaysan ee ramadaan muuqaalkan oo xalqada koowaad islamarkaana la daawan karo muddo saddex iyo toban daqiiqo ayaa lagu soo qaatay jawiga ay bisha ramadaan ku qaadanayaan mujaahidiinta ku aadan furimaha wilaayaadka gado baay iyo jubbada hoose ugu horeyn wuxuu filimku soo bandhigayaa yowmiyaadka mujaahidiinta iyo sida ay maalintooda u maamuusaan ramadaanka iyadoona la arkayo geesyada islaamka oo dhanka kala wadaagaya cibaadaad kale oo qaali ah oo ay la kulansadeen jihaadka kuwaas oo ay qayb ka yihiin xalaqaadka cilmiga oo ay ku qaataan duruus kala duwan oo diini ah oo ay si dheer tahay in wakhti ka mid ah maalinkooda ay siiyaan muraajacada qur-aanka
الله على الأكوان والخلق تنظر halkani waa jiidda hore ee wilaayada gedo oo ay ku sugan yihiin mujaahidiinta الأكوان والخلق تنظر هلال رآه المسلمون فكبر به توج التاريخ والسعاد مسفر به توج waxaa iyagoo ilna ku ilaalinaya cadowga islaamka oo ay ka difaacayaan muslimiinta dhanka kale muhiimad gaar ah siinayaan inay fursadaha maalinkooda uga faa'iidaystaan naqtiinka qur-aanka iyo ka faa'iidaysiga duruusta الله وبركاته ونوع ah mujaahidiinta dhibaadas oo horanfaran ku jarna gobolka gedo ee ilaahay subxaana wa tacaala niimooyinka musaninka daa'ima kumada ahanta musanin kulmay ribaad jihaad iyo walbarasho siisan madrid markasta
intaas kadib waxay kaamarada u midhacsanaysaa soo bandhigidda sida uu yahay diyaargarowga wakhtiga afurka ee jabhaddan ku aadan jiidda hore ee wilaayada gedo waxaana la arkaya rag ama majmuuco ku howlan diyaarinta cunto leh noocyo kala duwan oo ku jira laxadaadkii ugu dambeeyey ee hawsha ay u xilsaarnaayeen walaalahooda به توج التاريخ والسعاد مسفر به توج الله أكبر الله أكبر والخلق تنظر هلال markii la gaaro afurka ayay si wada jir ah u wadaagayaan cuntada iyagoona intaas kadib u diyaargaroobaya gudashada cibaadaadka kale sida salaadaha waajibka iyo sunnada حين أنها تتكرر
dhanka jiidda hore ee wilaayada baay wuxuu filimku gudagelayaa soo bandhigidda nolosha ay u kulantay nacamta kala duwan ee ay ku jiraan geesada ku aadan furimahaasi waxay maalinkooda ramadaanka ku qaataan xalaqaadka duruusta diiniga ah iyagoona wakhti badan ku bixinaya fahamka iyo muraajacada culumta sharciga
على الأكوان والخلق تنظر هلال xilli uu xaalku sidaas yahay ayay majmuuco ka mid ah raggaas u istaagtaa khidmada xagga madbaqa iyo diyaarinta cuntada kuwaasoo gacmahooda ku diyaarinaya hilib geel iyo cunto macaan oo ay ku afuran geesyadaas maalinkooda soo nooleynaya fariidada cilmiga iyo jihaadka الأكوان والخلق تنظر هلال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
waxay saacaddu timid xilliga afurka timirtay biyuhuna way isgarab yaalaan waxaana raggii mid weliba uu qaadanayaa sidkiisa durba markay afuran ay isku taagayaan salaada maqribka ma seegayaan cibaadaadka qiyaamka iyo qur-aan akhriska waqtiyada habeenkii iyagoo soo camiraya masjidka
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم tani waa xaaladda bisha ramadaan ee jabhadda ku ribaadaysa afrimaha wilaayada baay waxayna marnaba hilmaamin xaraasada iyo muhiimadda caamka ah ee islaamka uga aadan yihiin iyagoona wada qaybsada waa ardiyaha marka ay walaalaha kala gudanayaan cibaadaadka
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لن تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ميلون فدينو سين أرغا هايتان ميبوا فرنتي هرو ثغري إسلام سني عادية كآدن آه قذالكي dadkii mujaahidiinta ayaa jara
intaas kadib filimkan xalaqada koowaad u ah silsiladda ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha dagaalka wuxuu dalxiis kugu geenayaa jiidda hore ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mid ka mid ah ragga mujaahidiinta ee ku aadan furintaas ee la hadlaya kitaab al akhbaariya isagoo gudanaya mid ka mid ah howlaha uu u qaabilsan yahay muslimiinta
بسم الله الحمد لله ثم الحمد لله كل وعواي وفرنتانا كسقناي ما شاء الله فعيدان إذا كنا عادوا إنه كنا مدار حوا جبتوا مغلا أنا جبتنا عادوا مغلان الحمد لله ثم الحمد لله وحواي وحلاي ولا لا مجاهدين تفرما كجر دمانتود وحلاي بشر رمضان هلا فايدستو صلاة الليل صومك عباداتك هلا فايدستان لا ولا لا مجاهدين دمان فرما كجر عادوا إنه حبدا أبدينا بالرمضان اللي جرى وحواي iyagoo hortaagan iskudayada cadowga islamarkaana u dhabar adeegaya fariidada jihaadka ay halkaas si qalbi furan ugala soo hadlayaan dadka iyaga ka dambeeya ee ku nool wilayaadka waxaana ka codsanayaan inay usoo duceeyaan marka allah subxaana wa tacaala mahad isku leh marka allihii maarden namakani iyo maarden yaan mahad nagaano markasta marka dadka muslimiinta ee maarden oo wilaayaadka ka soon manaha amniga iyo istiqraarka iyo hata geega ka jirana bacd allahi subxaana wa tacaala dadkaas muslimiinta ee difaacan ka jira difaacayaalkan dadka ka jira iyo maarden ayaa ka haysadan marka aniga walaalo jo maarden oo suquurta ka jira ma aan helmaan markasta hasuusnaada marka ilaahay subxaana wataala ani hambaryaan markasta aan helmaagno mujaahidiinta maarden suquurta ka jirta oo adow ka hor suran ilaahay subxaana wataala maarden tuugaan ani ilaahay cizi iyo sharaf maarden manaha sii iyo guul ani ilaahay subxaana wataala sii cibaadadii oo ani ilaahay subxaana wataala ku aqbal
daqiiqada iyo sekanada ugu dambeeya filimkan waxaad ku daawanaysaa dowrka majmuucada ku qoran diyaarinta cuntada afurka ee mujaahidiinta ku sugan jiidda hore ee wilaayada jubbada hoose waxaana kuu soo muuqanaya cunto midda ugu horraysa oo halkaas ku haystaan mujaahidiinta taasoo uu allah ku manaystay
والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إخواني الحمد لله إلهي محسن ومسوق يا بشهر رمضان رمضان مبارك إلهي سبحانه وتعالى نبني وسوق ياسي إلهي رغم حدينينا هذا نوحا ديارنا يا أفرقي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
jawi deggan oo soo jiita nolosha cunto diyaarsan oo khidmadeeda loo kala tartamayo ka faa'iidaysiga duruus iyo thawaabka uu leeyahay jihaadka iyo ribaadka iyo cibaadaadka fadliga badan waxaa kulansaday muraabidiinta ku sugan furimaha dagaalka kuwaasoo hortaagan cadowga islaamka xilli uu sii xoogaysanayo jabka kaga imaanaya gacmaha mujaahidiinta isdaaraadkan silsiladda ah ee ay kitaab al ikhbaariya baahisay xalqadooda koowaadna waxay muslimiinta u soo bandhigayaan nolosha xaqiiqiga ah ee ku dhisan deganaanta iyo cisiga ee uu ku nool yahay mujaahidka u dagaalamaya siriirida kelimadda tawxiidka kaasoo uu allah ku galladay nicamtiisa kala duwan
aad baad u mahadsan tahay xaaris wilaayada islaamiga ee bakool ayaa afurin u samaysay qoysas danyar ah oo ku dhaqan deegaanka ceel ansaar ee wilaayadaas cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan inoo haya qoysaskan ku dhaqan deegaanka ceel ansaar degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka mahad celiyey deeq afurin ah oo kaga timid wilaayadooda deeqdan ayaa ahayd lacaga gaaraya konton konton dollar oo qoys waliba loogu tuurayay moobeelkooda si ay ola mid noqdaan dad yooga kale ee haysta afurka qaar ka mida dadkii nasiibka u yeeshay in la siiya lacagahan oo warbaahinta islaamiga al-andalus la hadlay ayaa sheegay in ay heleen lacago konton konton dollar ah oo kaga timid wilaayada islaamiga ee bakool mujaahidiintana ay ugu duceynayaan nasri iyo tamkiin iyo inuu gaalada cadowga ah allah jabiyo
awalan magaagay mayba lere isaa iidowye lere deegaankiina mayba waa eelansaaru gaaran gobolka bakool may mujaahidiinta maardahna diirseena mardhow bees afure konton konton doolara marka walaalayahani diirsi meebalana cadusho in ilaahay jibi iyo ilaahyn ku tuugan dadka muslimiintana meelbiro in ilaahay izi sharafiyona wanaag ilaahay ka noolay gaaladana meelbiroogda yabiyona hilaag ilaahay ka rid intaas iyo ilaahay ku tuugan walaahi iid baan isku rafaasagnayn afurana hana diirsi dadka muslimiinta ee meelana walaayadu bakool gaar ahaan gaalada allahasiin ku jibi dhammaanteen ba alla noo jibi isigna maarada miisaankin aakhirarasiinka kaba bismillaahi raxmaan raxiim magaay nuureesa nool dhere deegaankan ka nool ee ansaaro ardayda langmahayka dhabaysan ahayni afuran hana geysi ilaahay khayrsan sii konton doolaran hana geysi walaayada bakool hana geysidi ilaahay khayrsan sii idaawadan ilaahay ama kuweel idaawadan alla jibi idaawadan alla jibi ilaahay umahadyaana magaagay ifrahiim maxamed kuuliya dhere deegaanka el ansaara ka nool may ang mahadyan ilaahay ang mahadyan madaas kadib ilaahay marshay aha mujaahidiinka konton doolaraha nageysidi gaar ahaan gobolka bakool afurkaana helni ilaahay anka mahadyaana dhiboysanayni gaaladana allahi jibi islaamka galantiskor allahi kaweela
deegaanka eelansaar dadka masaakiinta eelansaar rooga kumadana wareeyadu boqol konton doolar afur eena siiday islaamkaanka mahadyaane gaaladaa dhijibi muslimiinka guul adhisay bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ku hoos nool raayada towxiidka ayaa garab iyo gaashaan ka hela wilaayaadkooda islaamiga ah ee soomaaliya kuwaas oo bulshadooda la qaybsanaya hadba marxaladda ay ku jiraan aad baad u mahadsan tahay cabdulqaadir dowladda xabashada itoobiya ayaa waddo diyaargarowgii ugu dambeeyey ay ku doonaysa inay ku dhaqangeliso heshiiskii xaaraanta ahaa ee murtad muuse biixi uu xabashida ku siiyey badda soomaaliya marwaan maxamed ayaa warbixintan qalinka u qaatay kowdii janaayo ee sanadkan oo ah markii uu dhacay heshiiskii xaaraanta ahaa ee maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee somalilan uu dowladda xabashada itoobiya ugu saxiixay qeybo ka mid ah badda cas ee soomaaliya afar bilood kadib waxay dowladda itoobiya waddaa qorshe ay ku doonayso inay xoog kula wareegto badda soomaaliya taasoo si xaaraan ah ugu saxiixay murtad muuse biixi ciidankeeda badda ay ku rajaweyn tahay inay xoog u qobsadaan badda soomaaliya ayay tababar u soo xirtay dowladda xabashada itoobiya iyadoona bartay xirfado kala duwan sida dabademiska maraakiibta wakiilka taliyaha guud ee ciidanka badda itoobiya ayaa u sheegay askarta tababarka loo soo xiray inay waajib ku tahay ka hortaga wax kasta oo lid ku ah ammaanka badda sidoo kale dowladda xabashada itoobiya ayaa soo iibsatay laba doomood kuwaasi oo markabka sida uu ku soo xirtay magaalada jabuuti itoobiya ayaa si wada damaceeda ay ku doonaysa inay ku qaadato badda soomaaliya iyagoona doonaya inay xoog u qaataan badda gaar ahaan qaybta saylaca kadib markii heshiis xaaraan ah ay la gashay murtad muuse biixi waxaana heshiiskaasi si adag uga soo horjeestay mujaahidiinta bariga afrika iyo guud ahaan bulshada muslimka ah ee soomaaliyeedda waad mahadsan tahay marwan ugu dambayntiina munaasabad lagu maamuusayay majmuucadii wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ku matalaysay tartan aqooneedkii idaacadda islaamiga andalus ayaa lagu qabtay deegaanka kuunye barrow ee wilaayada shabeellada hoose faahfaahinta warbixintan waa kan cabdiqani maxamed waa munaasabad heerkeedu sarreeyey maamuus iyo bogaadina loogu sameeyey majmuucadii wilaayada shabeellada hoose ku matalaysay tartanka andalus bisha barakaysan ee ramadaan kaasoo ay la gashay tobankii majmuuco ee matalayay tobanka wilaayo allah fadligii majmuucada wilaayada shabeellada hoose ayaa ku guulaysatay inay kaalinta koowaad ka gasho musaabaqada waxaana munaasabadii lagu maamuusayay ay ka dhacday magaalada kuunyo barrow ee xarunta wilaayadaasi marti sharaf iyo mas-uuliyiin ayaa kasoo qayb gashay munaasabadda waxaana ugu horeyn kelimad bogaadin iyo dhiirigelin ah ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan jazakumullah khayran kolley waxaan kaloo mahadnaqayaa dadka dhammaan kasoo qaybgalay xafladani ilaahi subxana watacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhallinyaradii culummadii tartamayey ee wilaayada matalaya jazakumullah khayran juhdigii aan la maqlaayay hadda inoogu sheekeynayaan bixiyey xaqiiqatan rag culumi ahaayeen cilmigooda ay soo bandhigeen ilahi subxana watacaala cilmigaas iyo aqoontaas ha u barakeeyo qulubtoodana allah ku sugo diintoodana allah u xifdiyo waxaan kaloo umahadnaqayaa lajnadii de mugta ee taxkiimka ahayd oo iyadana ad hawsha daadihinaysay mutasaabiqiintana u garsoorayay iyagana waa u mahadnaqeenaa siday mugta dadka u garsoorayeen juhdiga bixinayeen jazaakum allahu khayrna leenahay ilahi subxana watacaala ha barakeeyo xaqiiqatan haddee wixii hadal ahaa akhyaarta iga horreysa ayaa sheegay raggan dadaal badan ay muujiyeen ilaahi subxana watacaala ha barakeeyo wax rag culummo ah arsil rashiid malatuusi rag lala daarmaya maanta maaha dadaalka aan muujiseen waxaa la rabaa insha allah tacaala haddee mogtahay cilmiga iyo waxbarashada iyo aqoonta in la siyaadsado iyo juhdiga la bixiyo mogtahay faa'iidada ay leedahay waa ujeedaan oo hadda aad ku guuleysateen ilaahi subxana watacaala hayna barakeeyo marka in lasii dadaalo oo haddee mogtahay wax lasii siyaadsadaa la rabaa insha allah tacaala sidoo kale mid ka mid ah tartamayaasha ayaa sharaxaad ka bixiyey asbaabta keentay in majmuucadooda ay ku soo baxdo dhibcaha ugu sarreeya ah ee kaalinta koowaad qodobka labaad waxaa jirta runtii xamaasad zaa'id ah oo tartanka iyo howlihiisa iyo iyo ku tacalluqdo in bal laisku dayo in tartankaasi laga midho dhaliyo runtii ma ahayn in wilaayo gaar ah lagu weerarayana ma ahayn majmuuco gaar ahna weerar kuma soconin laakiin waxay ahayd siduu walaalka cuqba sheegay annagana seen su-aasheena ku ceshan karnaa seena tartankaasi aan kaalin ugu gari karnaa runtii waxaa dhacaysa mararka qaar wilaayaadka qaybo ka mid ah inay masaa'isha qaybo ka mid ah ay gafaan nama qusaynin haddaan wilaayada shabeellada hoosannahay inaan ku faraxno sababtoo ah iyaguna tartankooday ku jireen annagana tartan waxaan ku jirnay oo ikhwada iyo walaalnimada aan waxba u dhimaynin ugu dambeyn suldaan maxamed cabdulqaadir oo qayb ka ahaa marti sharafkii munaasabadda soo xaadiray ayaa dhankiisa si weyn u soo dhoweeyey guusha ay soo hooyeen tartamayaasha wilaayada shabeellada hoose isagoona u dardaarmay in cilmi iyo aqoon ay sii siyaadsadaan waxaan bogaadinaynaa wilaayada shabeellada hoose guusha ilaahay uu siiyey waa ku faraxsannahay waanu soo dhowaynaynaa waa markii labaad markii hore waa lala haystay markaan gooniyay u tahay waxaan rajaynaynaa tartamada kaloo dhacayana inuu ilaahay nabad nagu gaarsiiyo haddana aan ku guulaysanno insha allah biidnillahi albaari oo sida culimmada ay daaradaarantay hadda in hala sii dadaalo sidii mar walba loo guulaysan lahaa sida hadda sheekha uu ku dhawaajiyo mudaalacadu waa sax waxaan isu dardaarmaynaa in in la sii dadaalo dhallinyarada iyo dadka waaweyn waxoo dhan inay sii dadaalaan siiba dhallinyarada inay sii dadaalaan dhallinyarada waa wax dadka lagu xisaabtamayo waxa laysku haysto maanta waa un dhallinyaradaas hadday toosaanna wax badan bay bedelayaan marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahayna wada toosiyo sanadkan kun afar boqol shan iyo afartanka hijri waxay idaacadda islaamiga ah ee andalus qabatay tartan xamaasadiisa wata islamarkaana si weyn ay ula socdeen bulshada muslimiinta ee ku kala dhaqan dalka iyo dibaddiisa iyadoona allah fadligii dhegaystayaasha ah ay wax weyn ka faa'iideen waad mahadsan tahay cabdi qani warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya andalusna saaka waa naga intaa inta warkan kiisa xiga aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu